hay-adda hoon center dialogue ayaa magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud waxa ay ku qabatay wadatashi ku saabsan dhaqandhaqaajinta maamul wanaagga mustawaha hooyooyinka golaha deegaanka iyo kuwa nabadda joogteeya iyo qaar ka mid ah dadka ka qayb qaata horumarinta nabadda wadatashigan oo ay ka qayb galeen haweenka degmada caabudwaaq xubno ka tirsan golaha deegaanka dhallinyaro odayaal dhaqameed iyo marti sharaf kale waxaa daafuray xogayaha degmada caabudwaaq nadiir cabdikariin salaad xogayaha ayaa waxa uu ka hadlay doorka ay haweenku kuleeyihiin nabadda isaga oo sheegay in kaalin xoogan ay ugu jiraan nabadiska iyo qaabkii haweenku ay uga qayb qaadan lahaayeen taariikhda jiritaanka ee soomaalida oo qarniyaal ka hor soo bilaabatay mar walba waa caddee doorka ay ku leeyihiin haweenku nabadiska waayo waxaa garan kartaa hidda dhaqankii soomaalida ee welina hadda sii jira colaad kasta oo qabiilo dhex marta markii laga xaaltamo wixii lagusii lagu gebagabayn jiray waxay ahayd in gabdha la isisiiyo si aysan colaadaasi mar labaad usoo laaban taas waxay caddaynaysaa muhiimaddu ay leedahay haweenku u lahaayeen mar walba bulshadii soomaaliyeed ama baadiyaha joogtay ama miyiga ku dhaqnayd xoolo dhaqatada ahayd iyo magaalada kuwii soo galay oo weliba dhaqanka uu sii jiro waxaana macnihii sababta ay ahayd badayn markii dee reerka gabar la siiy in labadaas reer aysan mar dambe colaadi dhexdooda kasoo laaban karin ama kusoo laaban doonin iyo astaan u ahayd middan kale oo casrigan dowladnimada casrigaana kulli door muuqda bay haweenku mar walba ku lahaayeen kuna leeyihiin ilaa haddadaanu aan noolno haddadaanu aan joogno doorkoodii ugu ugu qiimaha badnaana dee wuxuu soo baxay haweenku markii burburkii uu dhacay ee dalkii ay raggii dalkii burburiyeen ciddii la soo samata bixisay ee caruurta soo korisay ee wax soo bartay hadda mar walbana dee u mudaharaadaysa oo u banaanbaxaysa in dib loo dhiso dowladnimadii haweenka soomaaliyeed bay ahaayeen kulankan muddadii uu socday waxaa si qoto dheer loo falanqeeyey sidii haweenku ay u dhiirigelin lahaayeen nabad dhiska iyo in ay qaataan doorkooda hogaaminta iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada waxaanu ka mid yahay kulamada ay hay-addan u qabato bulshada galmudug si ay uga qayb qaataan maamul wanaagga iyo nabad dhiska deegaanada galmudug